aad iyo aad u mahadsan tahay marka hore waxaan ku faraxsanahay xilkan ay ii doorteen dhammaan wariyaasha soomaaliyeed ee ka kala yimid guud ahaan gobollada dalka soomaaliya oo muddo laba isbuuca ku shirayay magaalada muqdisho runtii wariyaal soomaaliyeed oo cid taakulaynaysa aanay jirin inay isu yimaadaan oo masiirkooda ay ka hadlaan taa lafteeda ayaa horumar oo aan la haysan marka waxay ila tahay in markan wariyaasha soomaaliyeed ay garteen waxa u wanaagsan islamarkaana ay doonayaan in ay samaystaan wax la yidhaahdo urur oo ka duwan wixii ururka uu ahaan jiray ururkan waa ururka saxafiyiinta soomaaliyeed marka ururkaasi saxafiyiinta soomaaliyeed shaksi maaha koox maaha waa wax dadku ay ku wada midaysan yihiin ee ka shaqeeya danaha iyo difaaca wariyaasha soomaaliyeed marka waxaan doonaynaa inaan samayno urur ay soomaalidu meel walbo ay joogto wariyaasheeda matala difaaca kana difaaca dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay la kulmaan sababtoo ah waxa weeye waxay ka mid tahay soomaaliya meelaha ugu daran ee wariyaashu ay ka shaqeeyaan dhibaato badan ayna la kulmaan
maxamed waxaad qabanaysaa xilkan xilli soomaaliya mar walbay kaalmo ka soo gasho meelaha ugu badan tacadiyada loogu geysto wariyaasha markaynu ka nimaado dilalka qorshaysan oo sheegashadooda al-shabaab ku badnaayeen laakiin tacadiyada kale caadiga ee dhacahay maxaad ka qaban doontaa
tacdiyada wariyaasha loo geysto dhinac walbay ka dhacaan xitaa dowladdaa samaysa dhinacyada ka soo horjeedaa sameeya mararka qaarkood waxaa dhacda xataa inay dhici karto in xaalada ay kala kulmaan xataa ajaanibta ka shaqaynaysa wadanka ama ciidamada ka shaqaynaya marka wariyaashu dhibkaasay qabaan haddana shaqo adag ayay ku jireen mudday soo shaqaynayeen waa dhici karta iyaga laftoodu waa bani aadan mararka qaarkood in qaladu ka dhaco laakiin markaad fiiriso hababka loo maro waxyaabaha socda iyo sida loo maamula runtii wariyaasha soomaaliyeed dhib aad u fara badan ayay tabanayaan waxaanan doonaynaa markan inaan u istaagno wariyaashaas soomaaliyeed sidii iyaguna ay ku nabadgeli lahaayeen oo ay ku shaqaysan lahaayeen shaqadooda si madax bannaan iyaguna ay isaga sixi lahaayeen qaladaadka yaryar ee laga sheegayo ee had iyo jeer la yidhaahdo warbaahinta soomaalidaa samaysa marka taasna waxay u baahnaan doontaa inaan ka shaqayno sidii wariyaashu ay xirfadooda sare ugu qaadi lahaayeen
suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku doortay waxay ku hoos nool yihiin xaalad adag marka laga hadlayo dhaqaalaha marka laga hadlayo warbaahinta iyo ragga milkeesha u shaqaynayaan waxaadna ogtahay in qaarkood laga yaabo mushaarlaan ku shaqeeya marka noloshaas adaga suxufiyiintu ku nooshahay waxaa usii dheeraad urura iyo sayhaysi badan maxaad maanta is leedahay waad ka bedelaysa ad u ballan qaadaysaa arrinta ugu weyne igu riixday marka horeba inaan isu soo taago xilkan waxay tahay inaan ka mid ahay wariyaasha soomaaliyeed ee muddaba ka shaqaynayay waayo aragnimada u leh xaaladaha adag ee soomaaliya ka jira qaar baa aniga iga sii daran aniga saddex jeeraan ku dhaawacmay soomaaliya laba ka mida laba jeeroo ka mida isbitaal ayaa la ii dhigay inaan dhaawac soo gaaray dartiis marna firir baa isoo gaaray oo ilaaha ayuu iga badbaadiyo farmashiyer un baan tegey marka waxaad dareemi kartaa anigoo toban sano ka shaqaynaya magaalada muqdisho in taasoo dhibaata inaan la kulmay handadaadaha iyo waxyaabaha kale taa haddaad sheegto xisaab male marka wariye kastana waa iga sii daryan qaarkood dhibaatada ay qabaan qaar baa hadda isbitaal ugu jira xilligan haddaan ka hadlayno qaaraa dhaawacii waa hore loo geystay oo hadda joogo isbitaal ugu jira oo uu ka mid yahay waryaheennii cabdisaaq balaag marka dhibaatada waxaad arkaysaa had iyo jeer inay taagan tahay laakiin laga dabooshay indhihii wariyaasha soomaaliyeed marka waxaan rabnaa xitaa haddii aan weyno dad caalamiya ama hay-ada caalamiya oo na caawiya inaan xitaa annaga lafteenna aan jarity begins at home inaan annaga iska bilowno oo aan iscaawinno oo wariyaasha iscaawiyaan isu yimaadaan gobollada dalka kan jiran iyo kan la xiray iyo kan dhibaataysan iska warqabaan kadibna waxa weeye waxay noqonaysaa inaan dad soomaaliyeedaan leenahay dadka soomaaliyeedaan leenahay xitaa haddii wixii awooddeenna ka bato wariyaasha inaan dhahno nagu caawiya waxaana dhibaataan qabna laakiin waxaan jirin markii hore muwaafaqo u dhexaysa wariyaasha soomaaliyeed oo qaybsanaan ayaa jirtay ururka saxafiyiinta qaranka wuxuu ahaa laba qaybood marka isbarbaryaacas faraha badan le wax badan ayuu naga lumiyay waxaan rajaynaynaa markan inaanu istaagno midnimada makuu muuqataa waxa qabadahoo ku hortaagan hadda caqabadaha horta la hortaagan way fara badan yihiin caqabadda koowaad waxaa ka mida dhinacyada aan la shaqaynayno waa og tahay dhinacyada kale ee dowladda ka horjeeda had iyo jeer saxafiyiintu waxay kala kulmaan dhibaatooyin hantadaad iyo dil iyo wax lamida dowladda lafteeda caqabado mar warka qaarkood waxay samaysaa xarig waxaa xataa noogu jira oo mararka qaarkood dhibaatooyin ku keenayba saxafiyiinta marka wariyaasha aad arkaysaa se intaa la ege meel walba isaga yimid markay wax samaystaan xitaa ama wax lamida oo ay dantooda gaaraan in dowladdii nin ka mida inuu iska yimaado oo sheeganayo magacay ururkii oo wasiir ka qaybgala ama xildhibaanu ka qaybgala ama nin amniga ilaalinayo marka waxaad arkaysaa dawladdii lafteed inay kala socoto oo dawladda lafteed aanay meel u socon marka waxaan rabnaa markan inaan farriintaa gaadhsiino dawladdu aan dhaahno wariyaasha soomaaliyeed go-aan bay gaareen idinkana go-aankaa la gaara faraha ka qaada arrimaheeda dhexdeeda dawlad maaha waa urur madax bannaan waa union ka shaqeeya ilaalinta saxafiyiinta soomaaliyeed